Mudanayaasha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa xarunta Golaha Shacabka ee magaalada Muqdisho maanta ku ansixiyay labada hindise sharciyeed oo kala ah Hindise Sharciyeedka Cadaaladda Da'yarta Soomaaliyeed iyo Hindise Sharciyeedka Sharciga Dakhliga Canshuuraha. Labada hindise sharciyeed ee la horkeenay Golaha Shacabka Soomaaliyeed ayaa waxaa ansixiyay boqol sodon iyo sagaal xildhibaan iyo boqol sodon iyo sideed xildhibaan sida ay u kala horeeyaan. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee Golaha Shacabka Mudane Cabdulaahi Cumar Abshirow ayaa ka warbixiyay heerarka ay soo mareen hindise sharciyeedkan.
hindis sharciyeedka cadaaladda da'yarta soomaaliyeed waxaa u codaysay waxaa ugu codaysay ogol boqol soddon iyo sagaal xildhibaan waxaa diiday laba xildhibaan wax ka aamusa ma jiro sidaa daraaddeed sharciga waa ansax
codayntii hadda ugu dambaysay oo ku saabsaneed hindis sharciyeedka canshuurta dakhliga waxaa koorabka guud wuxuu ahaa boqol afartan kow xildhibaanaha saxiixday koorabka maanta waxaa ogolaatay ogol uga codaysay boqol soddon iyo siddeed waxaa diiday laba xildhibaan waxaa ka aamusay hal xildhibaan saa daraaddeed sharcigan hindis sharciyeedkan canshuur dakhliga waa ansax wixii maanta ka walaaw golaha shacabka ugu dhaqangeliyey waxaan u gudbin doonaa sida ugu dhaqsiyaa badan golaha aqalka sare aad aa umahadsantihiin Qaar ka mid ah xildhibaanada Golaha Shacabka Soomaaliyeed ayaa ka mahad celiyay.
tallaabada aad maanta qaadeen xildhibaanada golaha shacabka aad iyo aad aad ugu mahadsan tihiin sidaad uga doodeen aragtidiinna uga dhiibateen waajibkiinna uga gudateen isla markaana u ansixiseen sharcigan dhammaan golaha iyo guddiga cadaaladda iyo garsoorka maanta waxaa tallaabo wanaagsan u qaadnay dhanka xaqiijinta xuquuqda da'yarta soomaaliyeed maxaa yeelay xeerku wuxuu jidaynayaa xannaankii lagu dhaqan celi lahaa da'yarteenna si ay u noqdaan kuwa bulshadooda waxtara waxaan ku hanweynaa inuu xeerkan soo baxa si ay noogu suurto gasho inaan horumarino hannaanka maxkamadaynta haynta soo qabashada iyo dhaqan celinta carruurta aad iyo aad aa umahadsantihiin ugu horeyn eh, guddiga eh, miisaaniyadda iyo en, arrimaha maaliyadda oo shaqo fiican runtii ka soo qabtay tacabna geliyey en, xeerka cashuuraha dakhliga hadday timaaddo diyaarintiisii hore oo taladooda mar walba si joogta a noola wadaagay iyo hadda oo atamihii kala duwanaa runtii ay ilgaara u yeesheen si ay u hubiyaan inuu maslaxadda qaranka sharcigani u adeegayo kobocana saldhig u noqonayo dhaqaalaha aad iyo aad baan ugu mahad celinaya runtii wakhtiga ay geliyeen iyadoo rabadaan ah oo howluhuna iska badan yihiin een, aad iyo aad baan u bogaadinaya waxaa kaloon jeclahay inaan bogaadiyo golaha shacabka oo runtii iyaguna si xilkasnimo ah waajibkoodii qaran ee dastuuriga ha uga gutay aad iyo aad baa umahadsan Labadan hindise sharciyeed oo ay maanta ansixiyeen Golaha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka mid noqon doona hindise sharciyeedyadii ka jiray dalkeena Soomaaliya.